xirka golaha xukuumadda cusub ee jabuuti ee dhowaanta lagu qabtay magaalada carta waxaa gudoomiyey labadii maalmood ee uu socday ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed iyadoo gunaanadkii shirka uu gudoomiyey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geyle oo madasha ka jeediyey khudbada afka faransiiska isagoo ku booriyey xubnaha xukuumadda cusub ee jabuuti inay xoojiyaan wada shaqaynta iyaga u dhaxaysa iyo inay kor usii qaadaan adeegyada iyo waxqabadka ay u fidiyaan dadweynaha jabuuti wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka jabuuti ilyaas muuse dawaale ayaa maanta iga waramay waxyaabihii lagu soo qaaday kulankaasi ka wada hadlaynay wada shaqaynta wasaaraduhu halkii darajadee bay taagantahay waxaan deed kow nooga soo baxday arrimihii doorka ahaa ee aan isleenahay inaa haddeetoo lasi gaara laisku gutaago waa maxay weeyaan waxaa ugu horeeya waana dalabyada iyo amarada madaxweynaha ka imanaya amba balamihiisii ayaa mixii dhaweyd ee loolanka madaxtinimo loogu jiray adeega shicibka reer jabuuti waa lafdhabarka shaqada looga baahan yahay madaxda mas-uuliyiinta iyo hay-adaha dawligaba inay meel sare ay ka gaadhaan adeegaasi oo nooc badan oo kala kacaya dhinac kale qaar ka mida dadweynaha jabuuti ayaa iyaguna iga waramay sidee u arkaan arrintan cusub ee kulankii gaarkaee xukuumaddu ay labada maalmood u fadhiday magaalada carta magacaygu waa faarax muumin xuseen bal ka warran faarax dee madaxweynuhu akilaa wasiirada u shaqeeya shicib madaxweynuhu dareen weyn buu qabaa dadkana wuu jecel yahay hawl weynna wuu ku jiraa laakiin anigu waxaan u arkay arriggii madaxweynaha la shaqaynayay arag arrintaa ka hoos qaadayo iilama ah toddobaadkan wax isbediloo ka yimidena amarkii la siiyey ay ku dhaqaaqeenna annaku shicibku ma arkayna xaggayga hawlaha naga xidhnaa hawlihii waa sidii un dahay waa bilow unusoo lama odhan karayo iminkunbaa amarka la siiyey amara badanna hore madaxweynuhu siiyaa jiray oo ka horeeyey fara badnaa xukuumadan hay waa cusubtay oo dadkiina u shaqeeya ka yidhi dee meel halkii lagama qaadin markaa kuwana waan sugi doonaa insha allah bal inay halkii ka qaadaan iyo inay kuwii u noqdaan laakiin madaxweynaha waan hambalyanaya aad baan u hambalyanaya waa talo wanaagsan wax bixiyey talo wanaagsan buu bixiyey cartuu la tegey meel cidluu la tegey wuxuu yidhi war dadkiina waxu tara wadankiina waxu tara ummadiina waxu tara diintiina waxu tara dee waan eegi doonaa insha allah laakiin anigu ma filayo waan rajaynaynaa inay hadalka madaxweynaha ka hoos qaadaan ay hawshoodana qabsadaan maxamed axmed cabdi baa imika wasiirada sidii horeba dhaamaan aad bay shacibku si fiican ugu shaqaynayaan way roon yihiin hadalkiisiiba wax qaatay bay u yareegyihiin aad baan u salaamayaa madaxweynaha ismaaciil cumar gelle aad baan u salaamayaa waa aaba jiro waa aaba nool waad ku rajo wanaagsantiinnigu aad baan ugu wanaagsanna ugu roonna ugu fiicannahay marka anigu aad baan shakhsi ahaanteeda u wada ammaanayaa dowladda imika sidii hore maaha indhas wada bedelay bay leedahay oo si fiican u wada shaqaynaya wada leeyihiin amarkiisi wax qaatay bay leeyihiin madaxweynaha hadda sida amarkiisa qaadanayaan iyagana aad baan u ammaanayaa waa walaaladeenaan noo jiraan aan noo joogaan dalka iyo dadkuba waa dadkoogii dalkana u shaqeeyaan ciidana u shaqeeyaan rabadaan muuse v o a jibuuti